أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal waxaan ku joogsaneeyey xadiidkii ifkiga ama qisadii ifkiga rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi intii uu hadlay dabadeed ee uu khudbeeyey dabadeed inuu markaa yimi gurigii ay joogtay caaisha aabaheed iyo hooyadeedna way la joogeen bal cid kaleo kolley qoyska ama gurigoodna waa la joogay rasuulka ilaahayna salawaatu ullaahi wasalaamu calayh iyada markuu la hadlay hadalkii uu yihi waynu soo marnay waxaana ay iyaduna jawaabteedii waynu soo aragnay bal iyadoo gurigii la joogo rasuulkii ilaahay inaanu kaba tegin ayaa waxyigii kuba soo degay marka halkaasaan ku joogsanay caaishana waxaynu soo aragnay inay tidhi dee ways ogeyd inay beri tahay in ilaahay beri yeelayana shaki kamagama jirin ee laakiin ismay lahayn qur-aan baa adiga sha'nigaaga kusoo degi la aqriyo oo lagu tukado oo dee taas waxay islaahayd un rasuulka ilaahay baa manaam iyo arki ilaahay kugu beri yeelayo caaisha waxay tihi qaalat fa wallahi baan ku dhaartay maa raama ma faaruqin rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay majlisahu meeshii uu fadhiyay waa halkii markii uu yimi iyadana uu la hadlay iyadna jawaabteedii waynu soo maray halkii kamuu kicin kama tegin walaa kharaja mana bixinoo min ahlilbeyti dadkii guriga joogay ama ahlu beytkii xaal uu kaba mid yahay axadun axadna oo ruux baxay oo dadkii markaa fadhiyay iina may jirin xataa anzala allahu ilaa ilaahay soo dejiyey caza wajal calaa nabiyihi sala allahu calayh wasalam nebigiisii uu kuba soo dejiyey waxyi faakhadahu rasuulka ilaahay waxaa qabtay oo ku yimi maa kii kaana ahaa yaakuduhu mid qabta oo ku yimaada oo min alburaxaa'i waa shiddadii iyo dhibtia cinda alwaxyi waxyiga agtiisa oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh buraxadu waa shiddadan waxyigu lahaa waa ilaahay baa yidhi innaa sanulqi calayka qowla haqiila waxyigu waa culus yahay haddaba markaa waxyigu kuba yimaado rasuulka ilaahay horena waynu u soo mareeyo dee culays weyn baa fuuli jiray waana tan halkan caaisha bay inoo sheegaysaa madaahirtii kaba muuqan jirtay wax kaba mid ah horena waa tii xadiidkii yacla bnu umayata ama munyata iyo aynu kuba soo maray iyo markii uu isagu bal maalan cumar adigu dee doonaya rasuulka ilaah waxay kusoo degaya inuu arkayo waxyaalihii u arkayo waxba inoo horeeyey haddaba waxay tidhi arrinkii baa qabtay cinda wixii qaban jiray min alburaxaai cinda alwaxy xataa inahu shaniya layataxadaru waxaa ka daadanayay oo rasuulka ilaahay ka da-ayay minhu xaggiisa misluljumaani jumaanku waa waxyaalahan ama luulkan lu-an ay dee lagala soo baxo xeebaha badaha oo kale taas adugu waxa weeyaan waa dhidid roonroonoo dhalaalayo oo aada moodo markaa luulkaas oo kale aada moodo misrigii oo maxay ah min alcaraqi caraqa macnaa dhidid room baa rasuulka ilaahay dhafoorkiisa iyo ka di'i jiray aada moodo markaa jumaankaas waa xagga marka la eego insaafinimada iyo caddaankiyo taas waana shiddadan waxyigaas keenaysay filyowmi maalin ashaati qabow maha dee wakti kale ee maalin dhexa dadkuba ay qarhqarhayaan oo aanay dee laba qarqarayo aada u qabowo madiino qabowgeedii ah ayaa marka waxyigu ku yimaado culayskan daraaddeed waxyiguu leeyahay ayaa arrinkaasi kuba imanaya filyoomi shaati waadna tan sii celinaysa waa min hiqali lwaxy min hiqali lqowli waa qowlka culayskiisa daraaddeed aladii qowlkaasoo unzila calayhi o dee ilaahay baa yihi innaa sanulqi calayka qowla haqiila bal taas oo culays weyn buu lahaa ilaahayna karsiiyey laakiin madaahirtiisu ay aada ugaba muuqanaysay intaa waxyigu socdo haddaba qowlkan lagu soo dejiyey culayskiisa daraaddeed ayaa umuurahaas ama dhiidkaasi uguba imanaya qaalat caaisha waxay tidhi falamaa suriya markii la fayday can rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay ujeeddadu waxyigii baa joogsaday ee kole da waxyu joogsadona culayskan weynee saarna ee keenaya dhididkan inuu kaba yimaado wejigiisu uu casaaduu isbedelo oo kale iyo in bal taas baa dee meeshii kaba baxayay oo ka suulayay oo ka kor noqonayay haddaba markii laga fayday culayskii waxyiga ayuunbaa walxaal huwa yadxaku isagoo qoslayaba ayaa wafakaana waxaa awala kelimatin kelimatii ugu horreysay oo takallama biha uu ku hadlay an qaala inuu yidhi abshirii yaa caaishatu ama allahu faqad ama allahu faqad bara'aki naa waxyigu intii uu socday dee caaisha iyadu way nafteeda way ogeyd xaaladeeday ogeydo iyada wax walaaca iyo qalaq kuba yimi oo waa intaasoo wax kala yimaadaan taasi may jirin laakiin qoyskeedii oo kale aabbaheed iyo hooyadood kolley dee qalaq aada iyo aada u badan ba kuba yimi sida riwaayaadka qaarkood kuba yimi oo dee ina iyagu waaqaca iyo nafsul amarka muxuu noqon iyagoo dee kolley ogaa bara-adeedas ama dee taasna dariiqadeedii fiicnayd haddana maxaa iman doono arrinku muxuu iman doonaa ma waxyaalahan ahlal ifka ay sheegayaan baaba la xaqiijin doona taas waa walaac bay kuba haysay oo riwaayaadka qaarkood bay kuba yimaadeen iyadu dee sa xaaladaasay kuba sugnayde labada waalid waxaabay dee inay naftuba kaba baxdo ayay uba dhowaayeen oo kaleo culays weyn ayaa dee arrintan oo dee maxay noqon doontaa maxaa soo fuli doona waxygu muxuu noqon doonaa kuba iman doonaa ma bara-u ku iman mise taxqiiq waxaan la xaqiijiyo waa arrinta dee iyaga xagga kala haysatay markaa rasuulka ilaahay kelimadtii ugu horreysay waxay ta caaisha ay bishaarayso abshiri ya caaishatu ama allahu ilaahay faqad bara'ak waa ku beri yeelay taasuu yidhi dee aayaadkiina markii dambe u aqriyay ilaahay uu ku beri yeelay buu faqaalat li ummi dee qoyskii oo dhami wada farxe rasuulka ilaahay saa uba farxay hooyaday baa waxay ugu tidhi umi ilayhi xaggiisa u kac oo dee waa rasuulka ilaahay u kac adigoo dee waxa weeyaan ugu shukriyaya ugu mahadnaqaya arrintan timi taas oo kale oo taas bay leedahay faxmadihi waqabili ra'sahu washkurih nicmadan weyne uu kugu bishaareeyey waa bishaaradan uu kugu bishaareeyey taa daraaddeed bal isagii dee isagii u mahadnaqoo ku xamdi oo bal maalan taas u kac xaggiisii saasay tidhi hooyadeed baa tidhi faqultu waxaan idhi bay tihi caaisha waa canaan ay kolley rasuulkii ilaahay hadday tahay aabaheed iyo hooyadeed hadday tahay dee say markii ugu horreysay ba arrintan u inkiri waayeene qalbigooda waxyaala ay uguma dhacanti nooc canaaneedba weeye wallaahi baan ku dhaartee laa aquumu ilayhi uma kacayo ayay tidhi walaa axmadu ila allah ilaahay baa iberi yeelay idinku wataa waxbaa rumaysateen ama qalbigiina waxbaa galay marka idinka idinkuma xamdeeye ilaahay u mooye cid kaloon ku xamdeeyaa ma jirto dee bixamdillaahi laa bixamdikumaa cibaaro saasna riwaayaadka qaarkood bay kuba yimaadeen waa ilaahay xamdigii lakiin idinka xamdigiina ma aha riwaayaadka qaarkood baa waxay kuba yimaadeen dabariyo ay wariyeen inuu abubakrin radia allahu canhu kacay uu madaxa kaba dhunkaday oo markaasay tilimaad markii hore i cudurdaartid oo arrintii hore deetuu yidhi de ayu samaain tuqilunii tudilunii wa ayu ardin tuqilunii in qultu maa laa aclam waaye marna kelima lagama maqlin samada aniga dee ihadhaynaysaa waa tee iyo dhulka isidaya haddaa waxaanan ogeyn anugu aan iska idhaaha uun dee wuu garanaya xaaladeede laakiin haddana maxaa taa se iyadu isu ogeyn dee cid kalena umay ogeyne markaa taas buu idhi iyadaa lahayd maad markii hore i cudurdaartid oo ujeeddadu taas haddaba waxay tidhi walaa axmadu ila allah ilaahay huwa ilaahay aladii kii weeye anzala bara'atii aniga bara'adayda soo dejiyey qaalat caaisha waxay tidhi faanzala allahu caza wajal ilaah baa wuxuu soo dejiyey alaayaati waa aayaadkan ka bilaabmaya in aladiina jaa-uu bilifki cusbatu minkum ilaahay baa m aayaadkaasuu soo dejiyey waa adugu dee kolley aayaad tobaneeya kolley malaa haddii ilaa alkhabiisaatu la gaado ilaa dee toddobiyo toban aayadood bay noqonayaan riwaayaadka qaarkood intaa in ka yar tirada ha kuba sheegeenba waana tan toban ay noqotay oo kolley malaa dee ilqaaul kasri baa ku sugan intaa tiradu way ka badnaan kartaa sida riwaayaadka kaleba inooguba yimi ilaahay baa soo dejiyey ina aladiina jaa-uu bilifki cusbatu minkum kuwa iyagu been abuuradka laba yimi waa jamaaco iyo cusbo idinka idinka mida cashra aayaati فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات إلaahay aaيaaدkaasuu soo dejiyey bra'tii لأجلi bra'ati leh bara'adayda daraaddeed oo aniga i beri yeelay taas buu kuba soo dejiyey qaalat waxay tihi caaisha faqaala abu bakrin abu bakr baa wuxuu yidhi wa kaana waxaanu ahaa yunfiqu mid nafaqeeya masruufo calaa mistaxin mistax waa ninkii dee marka horeba hooyadiina waa seeg inankeedii may odhan inay asturto iyo taa may doonin ee waa iyadoo rasuulkii ilaahaye aalkiis iyo taa laba cadhaysan waxyaalaha uu kulaba kacay waa taa aynu soo marrayna inankeedii lahay tacisa mastax ee qisadana iyada ugaba warantay haddaba ninkaa ilaa intaa ay wixii socdeen inay wax kala caddaan masaariftii kamuu goyn waa ogaa inuu waxaan ku jiro inuu hadalladan leeyahay waa taa dadkuba way wada ogaayeen haddana intii aanay weli arrintani iman bara'adani masaariftii waa u waday un oo kaana yunfiqu wuxuu ahaa midna masruufo calaa mistaxin muxuu masruufaya waa liqaraabatihi minhu de waa tanu hooyadii bay laba walaali ay kala dhaleen ama habra wadaaga yihiin dubri yihiin bal taasi waa mid wa faqri waa naf maskiinna waa ahaa bal markii abii dhintay isagaa kafaalo qaatay baan nidhi dee waana miskiinkaas muhaajiriintii kamida qaraabadiisana ah markaas muxuu yihi abubakrin wallaahi baan ku dhaartay laa unfiqu calayhi ma nafaqaynayo shay weligeyba abadan de waa nin weynba oo ninkaa beder xaadire waxbaan haysano faqiir buu ahaa abubakr baa markaa wax siin jiray anigu ma nafaqaynayo oo isaga wax kuma nafaqaynayo abadan waa weligeyba bacd aladii qaala licaaishata kaa uu caaisha ku yidhi dabadeed hadalkaa uu yihi dabadeed anugu ninkan wax alla waxaan u tarayaa ma jirta buu yihi xaafid بن xajar ba raximah الlahu taعaalى de xadiikan kolley fawaa'idu aad bay uba badantay imaam nawina waa dheereeyey kolley isna waa dheereeya qurdubi oo kale iyo dee ishaare bay ku kaaftoomaan de isagoo le fawaa'ida iyo waxyaalaha ku sugan ama wuxuu faa'idaynaya way badantay halkan ba wuxuu yidhahaa xadiidka waxa lagaba qaadanaya mashruuciyaةu tarki الmu'akhadaةi bidembi maadaama ixtimaalu cadamihi mawjuuda abubakareeg arrinkani waa jiray ninkani qaladkan weyne uu galay dembigan uu galay waa jirtay haddana waanu ogaa kamuu goyn sababtuna waa maxay dee weli bara'adani haddaani soo degin waxaani inuu run yahayo inaanu ahayn may kala caddayn waa ogaa waxaanoo way dee malaynayeen bara'adeeda e laakiin kol haddaan caddayntani aanay jirin ixtimaal inuu waxaani jiro iyo inaanu jirin ixtimaalkii baa jiray marka waa iska wado markaa waatuleey waxaa lagaba qaadanaya shaygu haddii waxa weeyaan ba ruuxu qalad kuba dhaca ama dembi haddii inta ay tahay weli aanay wixii caddaane inuu waxaan istaa yahay suurtagalkeed ay qaa'im tahay dee ruuxii looma qabanayo wixii ruuxii looma qabanayo waayo abubakar eeg nafaqadii muugoyn mistax markii dembigii xaqiiqo noqday waaqac noqday qur-aankii kuba soo degay markaasuu tan bilaabay intaa hore bishaa dhan wixii sidii unbuu u waday isagoo waxana wada oo kuba jiroo dhibtaa weyne ay jirto فأنزل الله عز وجل إله baa soo dejiyey ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوu أولي القربى oo أبوبكر marka tii ku dhaartay إلahay مxوu soo dejiyey وalaa يأتل yaanay dhaaranin ululفضل فضliga kuwa u saaxiibka waa فضligii diineed ee minkum idinka idinka mida waa أبوبكر iyo وsacati sacada waa xaggii maalka iyo kaninimada u saaxiibkii yaanay kama dhaaran an يؤtuu inay wax siiyaan ulilqurbaa dadkii qaraabadooda ahaa iyo dee masaakiinta iyo muhaajiriintii baa la socotay dadkaa qaraabadooda masaakiinta muhaajiriinta inay wax siiyaan oy nafaqeeyaan taa yaanay kaba dhaaranin ilaahay muxuu yihi ilaa qowli alaa tuxibuuna miyaydaan jeclayn an yakfir allahu lakum in ilaahay idin dembi dhaafo waxbay idinku sameeyeen oo qaladka qaladkaa weyn way galeen ee dee u dhaafa weeye iska saamaxa idinkuba waxaad jeceshiin inay ilaahay idinka saamaxo dembigaa gelaysaan haddaba miyaydaan jeclayn in ilaahay idin dembi dhaafo dee facfu asfax weeye ono cafiya safxa ilaahayna wuu idin dhaafi markii aayaddaasi soo degtay ayaa muxuu de abubakrin waa ta hadalku inoo soo socdo bal taas baa ilaahay yidhi oo soo dejiyey qaala xibaan ibnu muuse xibaan ibnu muuse ninkii xadiidkaba muslim uu kaba wariye niga xadiidkan baaba ugu horeysanoo de waa halka uu ku leeyahay kitaabka bukhaari ha kuma badnaado qaala cabdullaahi ibn lmubaaraki cabdullahi ibn mubaarak baa wuxuu yihi haadihi aayadan oo alaa تحibuna an ykfir اllahu lakum arja aayaةi fii kitaab ilahi waa aayadta ugu rajo badan kitaabka ilaahay kuma sugan oo xagguu sheegaya waxa weeyaan dee haddii ruuxii zalle iyo qalad iyo kugu gardarooday ama wax kugu sameeyey dhaafidad iyo u dulqaad aada u dulqaatood iska saamaxdo ilaahay dembigaagii ku dhaafayo waa shay aada iyo aada u weyn oo fadli weyn oo rajo weyn weeye haddii dee cafigaas iyo safxiga aada laba imanayso ilaahay adna dembigaagii kuba dhaafayo marka taas buu leeyahy hadihi arja aayatin fi kitaab illah faqaala abubakrin abubakr baa wuxuu yidhi markay aayaddan haddana soo degtay wallaahi baan ku dhaartay inii la uxibu waxaan jeclahay waan jeclahay an yakfir allahu lii in ilaahay dembi dhaafayna ilahay waa hi alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum miyaydaan jeclayn in ilaahay dembigiina dhaafo waan jeclahay buu yidhi o markaa muxuu sameeyey farajaca waa celiyey rajacadu laazim iyo mutacadiba ficilku uu noqdaa manaa markuu dee laazimka yahay waa rajaca uu laabmay bay noqonaysaa markuu mutacadiga yahayna uu celiyey oo imika rajaca bimacnaa raddo weeye oo saa daraaddeed ad nafaqata mafcuul bihigii bay tegaysaa waata qur-aankaba kuma sugan ooba suuradan inay markaasi suuratu tawba fain rajacaka allahu rajacaka ilaahay hadduu ku celiyo oo arjacaka maaha rajacaka allah ilaahay ku celiyo dee kuwa bal markaa rajaca uu celiyey weeye uu laabmay maaha imaka halkan uu celiyey ilaa mistaxin annafaqata nafaqadii allatii nafaqadaasoo kaana uu ahaa yunfiqu caleyh wixii ku masruufi jiraye bal riwaayad baa kuwa timi inuu ziyaadiyeyba waxba kama dhimin wa qaala waxaan u idhi laa anzicuhaa kama siibayo mid abadan de muxuu ku helayaa cafi iyo safx ilahay baa yihi alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum dhaafidaa uu dhaafay ninkani waxa uu sameeyey aada iyo aada u weynaa aada u foolxumaa qaraabanimo aanu dhowrin waxyaalo taas baa ilaahay isna dee uu kuma dhaafayaa laa anzicuhaa minhu abadan weligay kama siibaya buu ihi xadiidka inoo socon doonaa waxay soo naqliyaan halkan dee shuraaxda qaarkood arrin laba isdhalay oo laba isdhale dhex martay waa nin ismaaciil ibn lmuqri la odhanayo culimadii yamaneed ka mid ahaabaa inan uu dhalay oo malaa uu nafaqayn jirayba waxbuu ka qoonsado nafaqadiibuu kaba gooyey markaas buu waraaqu qoray shicir uu kulan dee adigu dee shicir kuba sugnaa uu kaba mid ahaa laa taqdacana caadata birin walaa tajcal ciqaaba almar'i fii risqihim فإن qدر الdنب من مصطح يحط qدر النجم من أفقه وqad jarىa minه الذي qad jarىa amا qad badأa minه الذي qad badأ saa kutubta qaarkood وcuutiba الصديq في xaqhi buu leeyahy abi buu ku leeyahay oo caadadii dee khayrka iyo waxyaalahaas hagoyn oo shaksiga ciqaabtiisa haka dhigin xagga risqigiisa cuda qabatayn iyo dee taa inaad kuba ciqaabto markaasaa muxuu lahaa dembigii dee mistax kama dhacay heerkuu gaadhsiisnaa nejmiga ayuu meeshiisa sariya halkaa kaba soo ridayaa macnaa halkuu gaadhsiisnaa wixii uu sameeyeyna waa sameeyey waqad wacuutiba sidiiqa fii xaqih abubakarna waa taa xaqiisi lagu canaantay aabihii baa markaa isaguna jawaab ahaan ayaa muxuu yihi qad yumnacu lmudaru min maytatin idaa casaa bisayri fii durqihi لأنه يقوى على توبة تجيب إيصالا إلى رزقه لو لم يطب مصطح من ذنبه ما عutب الصديق في حقه waalidkii isaguna deetuu leeyahay ruuxa mdarkee daruura ayahay soo gaajo u dhimanaya waa loo diidaa inuu baktiga cuno haddii uu caasi fii safarihi yahay nin caasiyo yahay oo waxa weeyaan hayra baaqi walaa cad marka taa lagu fasiro hadduu idaa casaa bisayri fii durqi hadduu marka horeba nin safarkiisa bisafar cusyaan yahay rukhastii looma badnaynayo waktigii ma cunayo maxaa taa loogu diiday buu leeyahy liannahu yaqwa calaa tawbatin wuxuu karayaa inuu tawbad keeno tuujibu isaala ilaa risqi markaaba keenaysa risqiis iyo wixii loo ruqsaynaya in loo ruqseeyo markaasu muxuu kusoo khatimay low lam yatub mistaxun min dembihi ma cutiba sidiiqu fii xaqi haddaan dee kolley ee toobadii way dhacdo waana tan laba xadee haddaanu wixii ka soo noqon abubakar cidi kumay canaanateeno sidiiq laguma canaanteen taas waa ladifa ay soo naqliyaan halkan kolley xaafid ibnu xajar laba bayd unbuu soo dhigtaa laakiin abyaad intaa ka badan waxaa soo dhigta qastallani irshaad usaari oo kale isagaana magacaabo xaafid xaggiisa kuma magacowna ninka oo kale iyo sheekhu ku ahaaye abyaad kalena laba bayd oo kale kaba tegeyna way jiraabe bal marka waxa weeye arinka taasoo farajaca ilaa msna النafaqaةa alati kana yunfiq عalayha waqaala laa anzicha min abada qaalat caaishaةu caaisha waxay tidhi wakana wuxuu ahaa rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay sa'ala mid weydiiyey waa intaan aayaadkani soo degin waa markaa uu bariirana ama jaariyadana weydiiyey lana tashaday si aynu soo maray cali iyo usaame iyo zaynaba binta jaxshin zaynab bintu jaxshi ayaa wuxuu weydiiyey zawja nebiyo sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi haweynadiisa ahayd can amri arrinkayga oo markaa zaynab xaaskii rasuulka ilaahay bay ahayd waan i sheegi doontaa waxa gaar ahaan dee manzil ama arrinta iyada bal markaa si wax gaaray lahayd oy dumarka kale kagaba dunayd markaasaa u weydiiyey rasuulka ilaahay arrinkaygii oo wuxuu ku yihi maa calimti maxaad og tahay aw maa ra'ayti maxaad aragtay faqaalat waxay tihi yaa rasuul اllahi rasuulka ilaahayow axmi waan ilaalinayaa samcii maqalkayga iyo wa basarii basarkaygaan ilaalinaya oo maxaan ka ilaalinayaa inaan waxaanan maqlin idhaah waan maqlay ama waxaanan arkin aan idhaah waan arkay taa waan kaba ilaalinaya wallahi baan ku dhaartee maa calimtu ilaa khayran wanaag iyo khayrun mooye wax kaloon ogahay ma jirto waa daradeedii bal marka la eego dee horeynu u soo maray dumarkii rasuulka ilaahay laba xisbi bay kala ahaayeen xisbi caaisha horkacaysa ka kale dee zaynabiya baa horkacayay oo tartankaa iyo daradaasi umuurahaasa ka sheeso kooxda labaad ama xisbiga kale iyaabay de iyadaa hormood u ahayd markaasay tihi taas qaalad caaishatu caaisha waxay tidhi wahiya zaynab allatii tii weeye kaanad ahayd tusaamini ila faantamaysay ama ila tartamaysay min azwaaji nabiyi sala allahu calay wasalam markaa laxa la eego bay leedahay mansilada rasuulka ilaahay agtiisa ay ku leedahay iyo makaanadeeda sida kale jamaalkeed iyo taas oo kale iyo rasuulka ilaahay martabada agtiisa ay kuba leedahay taba matalan ishabahaysay ilana tartamaysay tartanku naga dhexeeya xaggaas ayaabay ahayd oo imaka tusaamina min asumuwi wahuwa alirtifaac iyadaaba xaggaa marka la eego manzilo ahaan iyo martaba ahaan iyo waxyaalo ruux haddii aanu ishaynay eenu jaanibkaa igulaba tartamaysay iyaday hayd haddana taasi may keenin waxaa kaba dhexeeyey waa daro gees kalena waaba arrintan munaafasadan adagee kaba dhexaysay inay waxyaala tidhaaho waxay tihi caaisha facasamaha llahu ilaahay wuxuu ku ilaaliyey bilwaraci xalaal miirad waa ilaalintii de ay ilaalinaysay diinteedii ay ka dheeraanaysay waxyaalaha dee dhib iyo xumaanba ayaa iyo waracaas baa ilaahay ku ilaaliyo kaba xafidayoo kumay xambaarin arrintan nagaba dhexaysay ee dee imaka tan ah usaamaadkan ay sheegtay tusaamine iyo umuurahaasi kamay xambaarin inay waxyaala tidhaaho laakiin maxaa jirtay wadafiqat waxay bilowday gudagashay ukhtuha walaasheen xamnatu bintu jaxshin kolley xaadu way fadxisan tahay walow meerdamba xaraka ximnayay xarakaysan tahay xamna bintu jaxshin waa walaasheed tuxaaribu lahayna iyadoo u dagaalamayso iyadoo u cadhaysanta oo ujeeddadu xamna dadkii iyaguna ifkaga ka qeyb qaatay bay ahayd waa walaasheed waa reer in waxa weeyaan dee waa ina jaxshi waxaan qabayna dalxatu bnu cubaydillaahi baa qabay oo gees kalena bal qaraabo dee dalxa iyo abubakarna qaraabo kalaa kaba dhexaysay taa islaamnimadka kasoko waa isla jirib bay ahaayeenba ee haddana iyadu rasuulka ilaahay dee inay waxa weeyaan iyada muu qabin oo darro umay ahayn caaishe laakiin walaashee daraaddeed ayay waxyaalo u faafinaysay calaqal si dee iyaga malaa martabadeedu ay hooseyso walaasheedna marka ay noqoto ta meesha dee u horeysaba ama u mudanba dumarkaas iyadana martabada caaishana ay hoos u dhaadhacdo tan bay umuuraha u samayso oo tuxaaribu laha macna waa tatacasabu laha wataqdabu laha iyaday u cadhoonaysay u dagaalamaysay waxyaale u sheeg sheegaysay oo fade laakiin waa taa eg daradii laakiin waa taa xaaladeedu ta ahayd fahalakat way halaagsantay fi man halaka oo macnaa dadkii la xaday bay kaba mid ahayd ama dadkii dee alkan dembi uu kaba raacay kuba dembaabay ayay kaa mid ahayd kolley waa la xadayne fahalakat fi man halaka bal arrinkan dambe oo ah zaynab markaas in ay dee rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh zawja ayuu ahaydna waxay dee iyada xalayna waan sii tilmaanay waa arrintan sacd ibnu mucaadin khaasatan dikrigan soo arooray bal waxna xalay waan kaba sheegnay imaka haddaan waan kasoo yar koobayaa uune bal ishkaalka weynee meesha jira waxa weeyaan sanaday dhacday ghaswadan ifkigu dhacay waa gaswatu bani lmustalq culimada qaar waxay yidhaaheen sanadii lixaad bay dhacday bal waa taas waana ta raajixaan leenahay ee jamaahiirtoodu ay qabaan barhkood ba adigu sanadii shanaad ama afraad kaba dhiga kuwa haddaba shanaad ama afraad kaba dhiga waxay ka dhigeen barhkood inay khandaq iyadu ka horeysay khandaq kaba horeysay haddaan idhaahno khandaq bay kaba horeysay gees kale oo marka la eega sacd ibnu mucaad dikrigiisan yimi iyo hadalqaadkan yimi ishkaal halkaa kama imanayo ciddii saa tidhi ishkaalka halkaasa way ka badbaadayo dee sacad markaa uu noolaa khandaq dabadii buu dhintay sacd ibnu mucaad ama markuu xukumkii reer bani quraylo riday dabadeed buu dhintayoo ishkaalkaa ma jiro laakiin ishkaalku markaa haddana muxuu kaba imanaya haddii aan taan idhaahno waa zaynab bintu jaxsh rasuulkii ilaahay waatanoo aswaajtiisii bay kaba mid ahayd zaynabna horeynu usoo maray oo kollay sanadii shanaad aakhirkeedii baa rasuulka ilaahay guursiga uu guursaday uu ahaa xijaabkuna iyada wuxuu ku soo degay iyadoo bal matalan markaa gurigeedii baaba ahayd iyo waqtigaa rasuulka ilaah iyada laba aqal galay bal markaa taas baa horta ishkaal ka imanaya ishkaal kalena waa jiraayo uu imanayo haddii aan idhaahno banilmustaliq way horeysay oo way ka horeysay qaswadii axzaab way ka horeysay ama khandaq way ka horeysay taasi waxay ka dhigan tahay inaan weli xijaabku soo degin waqtigaas xadiidkana waxaan ku soo maray markay caayasha hadhay inay sheegaysa ay tidhi intii aan xijaabka la soo dejin ayuu i arki jirayba taasoo kale dabadeed muu arag oo xijaabku markaa uu soo degna xaafid ibnu xajar baa waxaa ka dhacay markuu weyse joogo bilowyada kitaabka weeye weyso ayuu yidhiba in xijaabku khandaq hortay buu ahaa halkan buu dib ugu saxaa uu yidhaha halkaas saas baan idhi laakiin xijaabku maya waxa weeyaan khandaq hortay buu ahaa arrinku taas may ahayne waa ka dambeeyey oo bal halkaa imika halkana laga saxayaa buu yidhaha bal taasaa dee iyadna ishkaal imanaysa taasi waa mida waa ishkaalka markaan idhaahno khandaq arrinkani waa ka horeeya ishkaalka imanaya sacd ibnu mucaad markaa ishkaal ma jire lakiin halkanuu kaba imanaya haddaan idhaahno sanadii lixaad ee hijirada ayay ahayd qisadan zaynab hadday tahay ama xijaab soo degitaankii iyo taasi waa iswaafaqayaanoo ishkaal ma jiro dee inay sanadii shanaad baabu ama khandaq waqtiyadeedii buu soo degay dabadeede ishkaal halkaa ma jiraya ee ishkaalku taa kalena muxuu kaba imanaya waa sacd ibnu mucaad markaama noolayn waa ishkaalka meelaha imanaya bal kollay hadal qaadiciyaad uu sheekhu kaba soo naqliyo oo dheer iyo waxyaalo way jireen xalayna aan waxyaalo kaba soo qaadne waxaa jirta a'imo kala duwan horta markaan idhaahno in ibnu isxaaq oo kale siduu qisada usoo dhigtayna sacd ibnu mucaad hadalkiiba ma jirin sayd ibnu xudayrun buu marka hore iyo marka dambeba inay ninkay sacad ibnu cubaad isu jawaabayeen kaba dhigay taasna markaa isaga agtiisa ishkaalkani maba jiro oo taasi ma noqonayo isagu muu soo dhigine bal markaa waxaan leenahay kolle a'imo kala duwan oo dee ibnu cabdilbari iyo qurdubi iyo ibnulcarabi iyo ibnulqayim oo halkanun maahae arrintii barireen xalay soo sheegin iyo meelo kale iyo si awhaamta dhacday xadiidkan iyo waxyaala meel kuwa oriyay kitaabkiisan saadulmacaad iyo qolooyin kale kollaytay raajax yeelayaan waxa weeyaan qisadani bacda axzaab bay ahayd waa tanoo dee waxay noo caddaynaysaa zaynab zawaajkeedan iyo tan halkaa ah sacd ibnu mucaad baa hadalka yidhi intaas baa waham ku sugnaanaya bal taasunba weeye in bayhaqi oo kale isagu wuxuu kaba dhigay dee walow ay imika ay dambeysay tan oo kale bal si kaluu jawaabta kaba dhigaa laakiin aan daahir ahayne bal waxaan leenahay aimada kala duwan qowlkaa ay yidhaaheen ayuun baan ku soconaynaayo inta kaleo dhan baa isu keen raacaysa ee sacd ibnu mucaad baa kii jawaabayey ah ayaa ama qudbudiin alxalabi oo kale sacd ibnu mucaad oo kale ama sacd ibn la yidhaha mee sacdun oo reer bani cabdi ashar ahaayo isaguna asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mid ah kaasi waa jiraa inuu kaa yahay waa muxtamile laakiin lafdiga ina mucaad nooguma qorantee bal dikrigan un baan kaba dhigaynaa intaas sacad inay waham tahay oo aanay taa ahayn saa ibnu isxaaqii ay soo naqliyeen o sayd ibnu xudayr uu jawaabta lahaa bal waa kaasun baan kaba dhigaynaa waayo haddii aynaan saa yeelin oo kale arrintan kale zaynab ba haddana jawaab uga baahanaysa iyo tan dambaa uga baahanaysa hadalkii hore ee xajaabka intii la soo dejiya isaguna jawaab uga baahanaya bal waxaan leenahay ishkaalkaas oo ah dikrigan sacd fii qisati ifk markaan idhaahno muraysicna way ka dambeysay khandaq way kaba dambeysay ishkaalkaasaa jira inta kale laakiin waxba maha ishkaalkaasna saa aimada kala duwan ay yidhaaheen ayuun baan kuba xambaaraynaaba taawo qaala zuhriyu zuhri wuxuu yihi fahaada kani waa intaa qisadaa dheere uu inoo soo sheegay mintaha ilayna wixiina soo gaadhay weeye min amri haaulaahi arahad ee jamaacuu tiriyey xadiidkan uu ka wada maqlay iyaguna caaisho ka wada maqlay arrinkoodii iyo waxyaalahaas iyo geesan kale marka la eego dadka dee ifkigii iyo axwaashoodii iyo wixii naga soo gaadhay khabar ahaa intaa weeye buu ihi waqaala fi xadiidi yunusa xadiidkii waa inoo dhameeyo uu inoo dhammaaday alfaada yar unbuu meelo soo celin doonaa iyo riwaayaad aanu dhamaynayno dee uu inta badan kii horey wadaagsanayeen wixii ziyaada uu sheegayo markaa in waxaa sanadka xadiidka waxa zuhri un baa laga warinayey zuhri baa laga warinaye laakiin zuhri yunus ibnu yaziid alayri iyo waxaynu soo aragnay kan imika aan wadnay macmar kolley waa siyaaqii macmar buu ahaa ku waday labadaas baa xadiidkan zuhri kaba wariyey macmar siyaaqiisii waan soo aragnay inta uu kaga dunaa yunus buu imika halkan sheegaya wuxuu leeyahay xadiidkii yunus waxaa dhacay ixtamalat lxamiyatu halkaa hore maxaynu soo aragnay ijtahalat lxamiyatu taas baynu xalay soo aragnay waa siyaqa macmar buu ahaa waxaa jahaalo ku xambaartay xamiyadii oo dee reerkoodii buu ninkani ahaa taas gees kalena waxay iskaba jirtay si alfaado kala duwan yimi dee weli inay cadaawadii badnayd ee uba dhexaysay islaamkaa baabiye haddana markaa waxyaala waaba dhici karta inay markay waxyaala yimaadaan umuuro ay muujiyaan ay kiciyaan oo kale taa hore ijtihaadat halkana ixtimalat lxamiya waa isla macnowno xamiyadii baa ku xambaartay un hadalkan sida kale ninkaas saalixa ayuu ahaa nin munaafiqa ma ahayn munaafiqiinta nin u doodana ma ahayn horena waxaa laguma arage waa arrintan dee kaba dhacday un maalintaas ma intaasad waa ijtihaalatu bedelkeeda ixtimalatu وxadثnي abالربيع العتkي qال xadثna فلح بن سليمان وxadثna الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حمaيد qال xadثna يعقوب بن إبراهيم بن سعد qال xadثna أbي عن صالح بن kayسان kilaaهma صالح بن kayسان iyo فلح بن سليمان labadaas nina aad bay ukala wedan ka hore marka zuhri la eego laba nin un baa mslim udhaxeeya kan kalena afar baa udhaxeeya dariiqan labaad afar baa uba dhaxeeya haddaba saalix ibnu kaysaan iyo furix ibnu sulaymaan labadooduba cani zuhriyi saa yunus iyo macmar ba ay ugaba wariyeen siyaaqii inoomuu dhamayn wuu inoo ixaalaynaya waayo kol haddaan laftigii soo marin wuxuu ugu celiyaa ma jirte muxuu yihi waa bimili xadiidi yunusa wamacmarin yunus iyo macmar xadiidkay ka wariyeen zuhri mid laba mid ah oo weliba biisnaadihima isnaadkoodii de isnaadkoodna yunus mee zuhri wuxuu ka warinaya afar noo taabiciintii kaas kuwaasna caaisha ka wada wariye maxaa haddaba iyagana farqu udhaxeeyey ay ku kala waafaqsanyiin kuwii horena wa fii xadiidi fulayxin ijtaalat lxamiyatu kama qaala macmaru si macmar yihi wa fii xadiidi saalixin ixtamalat lxamiyatu ka qowl yunusa waa intan waa labadoodii unba iyaguna kala waafaqsanyihin laakiin ziyaadu sheegay isaga riwaayada saalixa wazaada fii xadiidi saalixan saalix xadiidkiisa wuxuu ku siyaadiyey oo imika zuhri dee markuu kaba warinayo te qaala curwatu curwa wuxuu ihi zuhri baana warinaya kaanat caaishatu caaisha waxay ahayd takrahu mid nacda an yusaba in la caayo cindahaa agteeda xasaanun xasaan ibnu haabit lagu caayo wa taquulu waxay odhan jirtay oo in la caayay nici jirto fainahu qaala wuxuu yihi waa isagii bay eeg daafacaysa dee waana kii hadalladaas dadkii jibrina ka mid buu ahaa isagoo xasaan jaanibkan horena waa ti aynuu soo marray fadaa'il iyo iyadoo ninku yidhi maxaad ninkan usoo gelinaysaa uguba fasaxaysaa kuwa fasiray inuu yahay huwa aladii tawallaa kibrahu imaka kibriga ninka tawaliyay dee san xalayba soo marray waa ma ahayn xasaane waa cabdillaahi ibnu ubaye laakiin dee iyagana waa dadkii waxyaala ay kaba dhaceen haddaba waxay ti leed leeday arrintaa dee daraaddeed iyo wixii uu kaba qayb qaatay ifkiiya kaba dhacaya in lagu caayo wax lagaga sheegay nici jirtay waxaanay odhan jirtay fa inahu qaala wuxuu yihi isagoo rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh dee waxa weeyaan xaggiisa kaba gabyaya gaalo u jawaabaya taas fa ina abi wawaalidahu wacirdi licirdi muxamadin minkum wiqaaw fa ina abi aabbahay iyo wawaalidahu aabbihi iyo wacirdi aniga cirdigayguba wiqaa-un waxay difaac u yihiin licirdi muxamedin muxamed waa rasuulka ilaahay cirdigiisa minkum xaggiin oo ujeedadu waxyaalahaa iyan ku soo gebyayeen ay soo sheegayeen buu leeyahay aniga iyo aabbahay iyo aabbihii oo awowgii ah iyo cirdigaygaasbaa gaashaan u ah xijaab u ah marka ninka hadalladaabaa yidhi rasuulka ilaahay isagoo u nusraynayo u hiilinaya ayaan wax laga sheegin bay odhan jirtay wazaada ayضan waxaa kaloo xasansi ime saalix siyaadiyey riwaayadiisa dee xaggan oo ku la socotay qaala curwatu qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi wallaahi baan ku dhaartee ina rajula ninka aladii ninkaasoo qiila lahu lagu yihi maa qiila wixii la yihi layaquulu wuxuu ku qali waa ninkii dee safaan ibn lmucadal weeye ay ka dhigeen dee labadoodu inay waxyaalo wada sameeyeen ninka caynkaasi waxaa buu leeyahay subxaana allah markuu hadalkan maqlay waa tacajub buu laba yimi isagoo la yaaban ilaah baa nasahan fawa ladii nafsii biyadihi ilaah baan ku dhaartay naftaydu ay gacantiisa ku sugan tahaye maa kashaftu maan faydin canka nafi unsaa qadu haweeney dhadig satrigeed iyo maradeedeed ba maan qaadin weligayba alkanaf waa sababu saatir weeye xataa kaniifkan xalay soo haynayba dee waa saatirnimadan baa loo yidhi kanif ba looba yidhi oo markan la leeyahy anta fii kanaf illaahina waa ilaahay satrigii iyabaad kuma sugan tahay wuxuu leeyahay mara haweeneyba unsaabaa adugu lamaan kulminba weeye qadu weliba dee waa waqtigaa marka la joogayo intii kaba horeysay qaalat waxay tidhi waa mid horta taasi oo de waa nin xaaladiisuba taa ahayd ninkaasay wax ku sheegeen qaalat waxaa kaloo ay tihi uma qutila waa la dilay bacda dalika intaa dabadeed maaha markaas iyo dagaaladii rasuulka ilaahay waktigii waa dabadi shahiidan xaalu yahay fii sabiil llahi oo welibana ninkuu shahaaduu mutay oo waxay ibnu isxaaq iyo sheegaan markii armeniya dalkaa la odhanayay duulimaadadood iyo dee futuuxaadkeedii ay socdeen waa cahdigii cumarba sanadii sagaal iyo tobnaad in laba dilay barhkoodna waxay leeyihin intaa dabadeed waa noolaaye afar iyo kontonkii hijirada mararkaa reer ruum waqtigii mucaawiya ayaaba la dilay bay yidhaahaaneen bal adigu waana ninkaa shahiidka noqday xaaladiisuna taasba weeye taasay lahaydbo dee hadal kalena adigu waa riwaayo kalena tani way noo diqaysaa lakiin xadiikan waxaan sheegayo xadiian hi abi daud baa markaa dambaan soo naqlin doonaaye waxaa xadiidka inooguma sugan inaanu ninkani haweeney satrigeed ama dee maradeedba sarow qaadin macnaa aanu la kulmin horta waktiga arrintu ay dhacday horta wixii ka dambeeyey mooyaane waktigaa arrintu ay dhacdo xaaladiisu ay tan ahayd barhkood baa waxay kuma fasireen horta markaa xadiid abi daud baa yimi xadiidka abi daud waxa weeyaan koley dee xaakim iyo ibnu xibaan iyona way la wariyeen ibnu sacad iyo dad kalena way la wadaagsadeen rijaasha xadiidka lagu wariyana waa rijaashii saxiixa ayaa waxaa ahayd inay haweeney u timi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh markaasay tidhi ninkaygan oo safaan ibn lmucadal ayaa waxay tidhi yadribunii idaa sallaytu wayufadirunii idaa sumtu walaa yusalli subxa xataa tadluca shams salaata subx markan tukada wuu idilayaa markan sooma uu soomku iga jabinayaa wuu afurinayaa salaada subaxna ilaahay cadcadu soo baxdo ma tukanayo manaa zawja waxaan uga jeedo intan maan arag ba haweeney dee bal xadiidkaas baa abu daawud nooguma sugan isna waa joogay safaan oo rasuulka ilaahay baa weydiiyo maxay leedahay buu yihi oo markaasaa wuxuu yihi qowlkeeduna ay leedahay markan tukado uu idinayaa fainaha taqra' bisuuratayni waqad nahaytuha canha laba suuradoodoo dhaadheer bay aqrinaysaa oo salaadii ku aqrinaysaa inataa waan uma diiday laftiga xadiidkaa ku yimid suurad keliya hadday tahay dadka o dhan dee dadka way kuma filan tahay inuu rasuulka markan ay leedahay way afurinayaana dee nin dhalinyarana way iska tegaysaa way iska soomaysaa ujeedadu waa soomkii sunno ahaa ana ninkaa dhalinyaradaan oo kama adkeysan karo dee taasba weeye markaasaa rasuulka ilahina xadiidkii dhi haweeneyaanay dee ninkeedoo jooga soomin waa soomkii sunno ahaa idankiisa un mooye arrinkan ay leedahay salaada subax ilaa cadceedu soo baxda muma tukado qoys lagu yaqaanaan nahay oo kale waa arrimihii wuxuu u hadhay mid kamidoo barhkood kuma cileeyaan qoys laguma yaqaanaan ahayna hurdaweynidaaso ilaa waqtigaa cadceedu soo baxdo waxaa la arkaa inaanaan baraaruginba taas oo kale markiina wuxuu kuma yidhi dee markaa ad adigu waxa weeyaan toosto uun tuko ayuu kuma yidhi bal xadiidka markaa maxaa kuma sugan waa kan maa kashafta can kanafi unsa qad kaasna zawjo inuu leeyahay oo saas ay tidhi culimada qaarkood waa bazaar oo kale waana halkan kolley imaamkan weyne mundirina mukhtasarka oo abu daawud ku leeya waa soo naqliya hadalkiisa o dhan baabu soo naqliya xaafid maxajar iyana way sooba naqliyaane se wuxuu ka dhigay kalaamkaas xadiidka kuma yimi inuu kalaam munkara yahay waa matni ahaan buu leeyahay waxaanu munkar u yeedhay xadiidkan imakaan hayne ee ah maa kashaftu canka nafi unsa qad inaanu haweeneyba markaa shaqo ku lahayn oonu aragba taas ayuu kaba hor imanaya waa si isagu imaamkaasi waxaanu yidhaha waxa laga yaabaa acmash baa xadiidkii ka warinaya can abi saalix bal markaa can abi hurayrata marka inuu acmash dee kolley laftigan can baa taale tadriisna waa lagu yaqaane cid aan siqahayn intuu kaba maqlay arrintu xagga ay ugaba timi waa hadalku yihi laakiin ibnu sacad xadaanii baa taalo oo taslam marka barhkood waa sida qurdubi oo kale waxay kaba dhigaan dee inuu ujeedo ma kashafta canka nafi unsa qad zine inuu ugaba jeedo oo xumaan iyo taas oo kale zawjadii aanu anfihayne laakiin xadiidka alfaadihiisa qaarkood ayaa kuba yimi ama kan in inaanu yihi asar ahaanba xalaal iyo xaraamtoona maan arag bal waxa weeyaan xadiidka rijaashiisa waa rijaal صaxiixa kolley imaamkaas tiwilina dariiq kaloo xoogeynayo abu daawud sooba dhigtayna waa jira xaafid xajarna dee kolley waa hadalka waa xoogeeyaayo bal taas oo kale albana xadiidka tacliiqiisana uu ku leeyahy abu daawud waa tasxiixiya ama waa dee saxiix buu yidhaahaa waxa way ku xambaareen in si tan iyo taa looba jamciyo kolley arrin uu qutayba ma waxaan filaya ha ibnu qutayba soo naqliyo mala ahayd inuu xasuurba ahaa taas iyada taasi ma sugne waxa weeyaan waqtigan waa waqtigii waxaa ka horeeyey xaaladaas iyo markaa dambena waa xadiid waa mar dambe weeye oo waa intii waaqacada dabadeed oo uu guursaday taas bay noqonaysaayo waata bal lagu jamcinayo unu xaaladiisana waa markaa iyo wixii ka horeeyo qad laakiin intaa intaa ka dambeysay wax dee mancinaya ma jiro inuu guursaday kolleyna markaa jamcin bay noqonaysaa labadii la isugu geeyo oo ah xadiidkaasi wuxuu tilmaamayaa bacda hada alwaqti inuu yahay وفي xadيiث يعqوب بن إبراhيma waxa kuba sugan mcirina في نحr الظahيرaةi waa alfaadin buu inoo wadaa waxaynu soo maro xadيidka markaa markii ay caaisha dee taas tidhi markii uu soo kaxeeyey ee aysa soo raaceen ayaa waxay tihi baعdama نزلوا mغiriina في نaحr الظahيرة غeyb bay ahayd waqradana waaba laynoo fasiri doonaa halkan waana soo fasirna waa waqtigan cadcadu ay aad u kulushaysa mada bartankeeda tagtaa waqro lagu magacaaba awqarona waa ti aan idhi dakala dee fii waqti lwaqratiba weeye muqirinina waa waqtigaa kulul iyagoo degaya bal taas bay ahayd marka muxuu leeyahay maka halkan cabdurain yacquub ibnu ibraahim oo waa can dariiqi saalix hadda markaas eeg waa dariiqan imakaan hayno yacquub ibnu ibraahim wuxuu ka warinaya can abihi can saalix ibni kaysaan waa markaa riwaayada saalix mcirina fii naxri dahirati baa kuba sugnayd macnaa halkii qeybta ayaa cayni taalay kolley se imika i taalayo nusqooyinkan eega kitaabka na waa in xarafka caynta ka dambeeya ra yahay mucirina laakiin xaafid ibnu xajar markuu fatxulbaari riwaayadan soo dhigtay ayaa wuxuu dhahaa muslim waxaa dhacay min dariiqi yacquub ibnu ibraahim waabuu dhameeyey ilaa saalix buu gaadhsiiye mucizina isagu saasaa fatxulbaari kuba sugan markaasaa weliba muxuu u dadiyo hadalka saasun haddaan odhanin bicayni muhmalati wazaayin bui waa cayn iyo waatuu kaba cabiray markaasuu qurdubi kaba soo naqliya qurdubina uma laamin bal kitaabkii nuskadiisa oo waxaan filayaa tartiibtan aynu wadna kumuu soo aroorina meel horu ku soo arooriye kaanahu min wacaztu bal adigu qurdubina waa isagoo waa iyagoo kaba dhigaya ficilkan inuu za meeshu ay too mucizina ay tahay muslimna taasuu xaafid u tiriyey walo xataa nuskooyinkii dee hore qadiimkaa ee aada u dabdisnaana ee imika dib loo madbuceeyeyna markaan eegay san imika inoo taalaawna ay jirto qurdubi buu ka soo naqliyay barhkood inay tasxiifiyona yidhaaheen mucirina ra'dan waana qalad buu leeyo bal waa arrin markaa dee u baahan dabdi waayo xaafid ibnu xajar taasu kuba dabdiyey qurdubina waa kaba soo naqliyey mucirina haddii la yidhaahna waa qalad waa tasxiif bay leeyihin mucizina ayay noqonaysaa laakiin dee ta meesha macnaha laa'iqa ku ah ansabka kuwi waa taa horeynu hayne muqirina weeye calaa kuli xaalin وqاaل cبدالرaزاq wuxuu yihi isagu mqirina qaala cabd بن xumaydin cabdالرaزaq markii hore inoogu sugnaa cabd بن xumayd ba wuxuu yihi qultu lcabdالرaزaq waxaan ku yihi ma qowl mqirina maxay ka dhigan tahay qowlkiisan u yihi mqirina caaisha tiri qaala alwqraة shidaة الxar waa intaan xali soo mareen lakin waa tafsir waqradu waxa weeye waa kulaylka aad iyo aad u adag weeyaanba bal xadiidka kolley duruqdiisii malaa wax yar baaba inoogaba hadhay waa kan xdثna abubكر بن أbي شhybة ومحamed بن العلاء qاaل xdثna أbو أsامة عن هiشhام بن curwة عن أbيه عن cاaشhaةa qاaلت لma dukira markii la sheegay min شhaأنi aniga xaalkayga اladي dukira waa ka أhl الفki waxyaalaha ay yidhaaheen wamaa calimtu bihi bal xaal maa calimtu bihi aadna ogeyn ama ma calim maan ogeyn oo kamaanan warrayn oo dee muddo dheer baanay ogeyn saynu soo maray ayuu qaama kacay rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam khadiiban xaariya isagoo khudbaynaya fatashahada wuxuu la yimi dee shahaadadii uu khudbada bilowgeeda laba iman jiray faxamid allahi ilaahay buu ku xamdiye waasna calayhi wuxuu ku ammaanay bima huwa ahlu ehli ilaahay wixii uu mutay ee ammaan ahayd uma qaala wuxuu yidhi amaa bacdu intaa dabadeed ashiiruu ishaara calaya korkayga bal waxa ila taliya io ishaara fii unaasin dad macnaa ujeeddada waxaan ka yeelayo waxaan bal matalan dadkaas dadkaasoo abanuu tuhmay ceebeeyey xumaan ku sheegay ahlii ehelkaygii abanuu kolley abanuna barhkood waa lagu dabdiyo labada wejba waa iska jiraan way soo naqliyeen macnaa ubnana waa adigu waa tuhmada un waa xumaan ruuxii iyo khallo xun oo laguma sheego taas baa labaydaha abanu ay tahay waana sheekhu wahuwa biba-in markaa labada wejba markuu soo naqliyey takfiifka badan buu leeyahy waa dad ehelkaygii tuhmo xumaan ku tuhmo xumaan kuba sheegaya bal waxaan kaba yeelaya kuwa ila taliya oo igalaba taliya oo dee ubnana waxa lagu magacaa adigu dee bal waa ama alabad wuxuu noqonayaan waa tuhmada xumaan laiskuba tuhmo kale xadiidkii shamaa'ilka tirmidi kuma sugna rasuulka ilaahay majliskiisii oo kale walaa tu'banu fiihi lxuramu oo macnaha xurmooyinkiiyo waxyaalaha mid lagu sheeg sheegayo xumaan lagu soo qaadayo majliskiisu ma ahaynba a markaa abanu calaa ahli waa ehelkay abanu ahli waymullahi ilah baan ku dhaartay ma calimtu ma ogi calaa ahli ehelkayga min suuin qad wax xumaanun ehelkayga ku ogahay ma jirto waabanuum waxay ku tumeen weliba oy ku sheegeen oy dee isku qadfeen biman shaksi wallahi baan ku dhaartay maa calimtu calayhi min suuin qad isna aanan wax xumaanan ku ogey aan jirin walaa dakala aan gelin oo beyti gurigayga qadu ilaa waana xaadiran anoo joogo mooye mar kale aan gurigayga soo gelin walaa kibtu manaanan maqnaanoo fii safarin safar magaalada kagamanaan kagama maqnaanin waa safaradii u baxayey ghazawaadkii ilaa qaaba macay haddaan baxana waa ila baxaye oo anuu magaalada ka maqano la yidhaaho guriguu tegi jirayoo bal arrintan iyo waxyaalaha la yidhaha may jirin be weligeyna gurigeyga ma soo gelin isagoo ila socdo mooye anigoo maqana haddaan maqnaado magaalada kaba maqnaado ama madiinana waa iraacayay unba ninka caynkaasay wax ku sheegeen ee bal dadka caynkaasa io ishaara waana ti aynu soo maray yaa iga cudur daaraya rasuulka ilaahay nulaha yaa iga dawmarinaya yaa iga nusraynaya ruuxa wasaqa alxadiida biqisati waa ninkan dambe imika xadiidka ka wariyey imika waxaan haynaa hishaam bnu curwa can abihi can caaishata markii hore xadiidkii zuhri buu ahaa curwa walow raggaa uu kaba mid ahaa ee bal hishaam dariiqiisan uu aabihii kaba wariyey can caaishata qisadii horeynu soo marooy oo dhan buu dabada ka galay wa fiihi waxaana kuba sugnaa walaqad dakala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam caaishana tiri wuu soo galay rasuulka ilaahi beytii gurigaygii fasa'ala jaariyatii jaariyadaydii buu weydiiyey waana tii bariire inay ahayd ibnuqayim iyo halkan wahan bay kaba dhigaan saan xalayba soo sheegnay in la magacaabo la idhaa bariiro oo waxay leeyihin waqtiga dee caaisho la xidhiidhay ee caaishana ay xoreysay waqtigaa dabadeed bay hede laakiin waa taan nidhi umuuraha caynkaasi kolley ma keenayaan haddii la tawjiihin karo wax dee loo tilmaamo waham lagaba dhige horteed way u shaqaynaysay un laakiin dee xoreynteedan iyo iibsiga iibsatay xoreysay ayuun baa dambaysay fasa'ala jaariyati faqaalat waxay tihi wallahi baan ku dhaartee ma calimtu ma ogi calayha korkeeda cayban wax ceeban ku ogay ma jirto ilaa annahaa kaanat waxay ahayd tarqudu mid seexata xataa tadkhula ilaa ay sooba gelays ay soo gasho ashaatu waa neef adhi oo dee meelaha dadku guryaha kuwa ay ku haystaana oo markaa fataakula ay cunto cajiinaha cajiinkeedii waa kimistiyida cajiinkii la diyaariyey si loo dubo aw qaala khamiiraha shaka hishaamun baa aw qaalat khamiiraha shaka hishaamun faintaharaha markay hadalkaa tidhi ay leedahay wanaagun baan kuma ogahay ayaa waxaa yar dagaalay bacdu asxaabi oo faqaala wuxuu ihi laynooma soo magacaabina usdiqii rasuul اllahi salى اllahu alay waslam bal hadday wax jiraan weeye rasuulka ilaahay runu sheeg xataa asqaduu ilaa ay rideen oo laha iyada bihi waa bihadal kalaami o kallay macnaha ay hadal aan toosayn ayba yidhaaheen ama dee wixii la sheegayey bay caddeeyeen bo waa hadal afka lagaba dhowra ay yidhaaheen iyagoo le rasuulka ilaahay run uma sheeg kale nusqooyinka o dhan nastan baa kuma sugan buu leeyahy fi jamiic nusakh marka marka la eego beledkii nusqo adigu aan kolley ay kuma tirinaya inaan sawaab ahayn buu kaba soo naqlinaya qaadiciyaad soo naqliye laakiin macnuhu waxa weeyaan un oo iyada halkan asqaduu laha bisaraxuu laha bilamri waxaan la sheegaya caddeeyeen hadalkiiba ay adigu caddeeyeen oy leeyihin bal arrinkaad rasuulka ilaahi waxaa run ugaba sheegba amase asqaduu laha bihi wa atow bisaqadi min alqowl marka la eego xagga weydiinteeda ay wax weydiinayeen ayay hadal radi ah hadal aan fiicnayn ayay laba yimaadeen bal taasoo kaleo kalaamsa adigu dee kalaamkaa saqad kalaamu saaqid ama saqad min alqowl waa hadalkaa liita oo ama hooseeyo oo kale bal taas bay kuma yidhaaheen faqaalat waxay tidhi subxaana allah iyadna waa tacajub iyo tanziih wallahi waan ku dhaartay maa calimtu ma ogi calayha korkeeda ilaa maa yaclamu wuxuu og yahay un mooye asaa'iqu kan dee xullida dhalaaliya calaa tibrin dahabi laxmar dahabka cas ee saafigee khaaliskaa waa tibrigiisii wuxuu kuma og yahay oo dee saafinimo iyo taas buu kuma og yahay taasun baaban kuma ogay buu leedo xogaal baan ahay wax kale ma jiraan waqad balaqa caaisha hadalkii watee uu gaadhay alamru arrinkii waa waxaan la sheeg sheegay dalika rajula ninkaa waa safwaan aladi qiila lahu manaa qiila la yidhi lahdu macnaa can baan kaba dhigaynaayo n وqاaل الdيna kafarوu للadiina amanوu وعan الadiina amanوu taasoo kale للadiina way ku yidhahdeen manaa iyago شhaأnigooda kaba hadlaya low kaana khayra ma sabquna ilayhi وbacna can qiila lahu ay qiila canhu weye isaga xaggiisa waxyaalahan lagaba sheeg sheegay ayaa maxaa warki gaadhay oo waa lagu yidhi o isagaa lagula khidaabay maayo waa isagaa wax lagaba sheego qiila lahu ay qiila canhu weeye haddii laba yidhaha lamta macnaa fi lagaba dhigo sida dee qadamtu lixayaati oo kale macnaha wa fi noloshaydan oo aan idhaahno qiila lahu ay qiila fiihi waaye isaga sha'nigiisa iyo xaaladiisa wax la yidhi yidhi ayaa arrinku gaadhay oo faqaala wuxuu idhi subxaana allah wallahi baan ku dhaartay ma kashaftu canka nafyu ansa qad waa laftigaan soo maray qaalat caaishatu caaisha waxay tihi waqutila waa la dilay shahiidan xaalu yahay fii sabiila de waqtiga amaya waqti dambe waana taan soo sheegnay waqtigii laba yidhi wa fiihi xadiidkan hishaam ibnu curwa waxaa kuba sugnaa aydan min aziyaadati ziyaado xaggeed oo caaishana curwa kaba warinayey kuwii hore ayuu loo dheeriyey xadiidkii zuhri wa kaana aladiina kuwii waxay aayeen takalamuu bihi ifkigan kuba hadlay mistaxun wa xamnatu wa xasaan mistax tani waa dadkii aan nifaaqa munaafiqiintii may ahayn mistax oo de waa ninkaa ina usaatay aynu soo maray xamnana waa ti marka dhaweyd noo soo horreysay waa xamne bintu jaxshin zaynab bintu jaxshin walaasheed oo iyadu malaha un arrintaasi walaasheed iyo bal umuurahaasi un ay waday oo kale walow aanay dee barro caysho uba ahayd walaasheedna waa taa ilaahay ilaaliyo xafiday basa ay caysha tiro waracii kuba xafiday iyo wa xasaanu xasan ibnu saabit wa ama almunaafiqu munaafiqu cbdاللahi iبن ubayin ahaa cabdالlahi iبn ubay fahuwa isaga aladi kii weeye kaana ahaa ystawshihi kula baxa hadalka oo dee markaa meeshiisa la isugu yimaadee majliskiisa iyo dadkii laba kulmo ayuu kan warsanayo kanoo waxbuu weydweydiinayo hadalkuu la soo baxayo weeye ystawshihi macnaa ystakrijuhu dadka afafkood iyo hadalkood iyo waxaa baxsi iyo su-aal iyo waxyaalaha intuu kula soo baxo ayuu sii sheeg sheegayu sii faafinayay wayajmacu waanu ururinayey waana sheeg sheegayey wahuwa aladi kii weeye tawallaa tawaliyey kibrahu intiisa badan ka tawaliyaya cudankiisu isagu ahaa waximnatu dee xamna baa kolley malaha tana waa wajhuna waxamnatu waxamnatu kadalika dheh odnanaa xamnana way badsatay arrinka oo dee isagaa inta badan wixii fuliye tawaliye ahaya xamnana saasoo kalay ahayd dee mistax iyo xasaanna iyaguna ka mid bay ahayd kolley asxaabu sunan baane waxay wariyeen in rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh qolooyinkaa xaday markaa barhkood saddexdoodaa hore ayuu baaba magacownaa oo riwaayo kumay magacowneyn ibnuqayimna wuxuu yidhaahaaba dee xigmuu muujiyaayo kuwa hore dee dad mu'miniina muslimiin oo fiican oo qalad ka dhacay bay ahayd oo tadhiir bay u hayde ninkani waaba gaalkaa munaafiqa afka islaamka kaba sheegto xad iyo waxyaalaha isaga dahiraya ma jirto cadaab weynna aladi tawallaa kibra dee cadaab weynna waa loogu goodiyey marka isaga sidaasaaba loo xadin buu yidhaahe laakiin dee riwaayaadka qaarkood in isaga naftiisii la xadeeyey kuma timina way jiraan oo bal adigu kolley xikmada haba muujiya laakiin riwaayaadka qaarkood baa iyaguna keenaya in isagana laba xaday oo laba xaday taas xadiid kolley waa inoo dhammaaday fawaidiisiina dee qabkooda kolley waan soo haynay ama laqbadee guud haba ahaato umuuraha qaarkoodna waan kuba yar joogsanay waxyaalihii eh qolooyinkiina sharaxaysana bal imaam nawowi raximah llahu tacaala halkan afar iyo konton buu gaadhsiiyey waxyaalaha dee masaa-isha ama fawaa-ida ee kuba sugan kolley xaafid ibnu xajarna ayaanu mid mid uba dhiganinbe haddii malaa dee isasan oo kale loo raqameeyo waaye imaam nawowi raximah llahu tacaala الإحداها الثانية الثالثة إلىa uu gaarhsiiyey الرaaبicaة والخaمسuuن taas ku wade isaga taasaan jirin mala de isaguba waxyaalaha waa wada sheegeen bal waxaan leynaa waa faa'id badan oo xadiidka kuma sugan oo barhkoodna aan soo sheegnay oo qolooyinkiina sharxaysa wa laami doontaan laakiin de waa macnahan malaha ruuxi aada uguma firfirsadaana u laba soo bixi karo gees kalena aimadu ay aad intay u tadqiiqiyeen dee kutubtooda ay nooguma soo dhigteen wax ka midana aan sheegsheegnayba weeye bal adigu qisadii iyo xaadisadii ifkiga taasba weeye ee umuuraha inooguma sugane weyne waa bara-ada caaisha aimadna waxay leeyihin dee naskii qur-aanka kuba yimi oo caaisho ruuxa qadfa ee wax ka sheegee tan oo kale iyadu ficlan waa gaaloobaya waayo de waxaa ku sugan qur'aankii baraa'adeeda kuma soo degay takdiibkii iyo beenintii baa ku sugan oo ruuxa imika shaki ka galo arrinkaas oo kale ama taa kuba tuhma ama waxaa la yidhaahaa isagu gaal buu noqonayaa salaan waa ruux murtada weeye taas oo murtada dee waqtiyada dambena waa taa ay dee qolooyinka daa'ifadaas dee kollay qulaada shiicadii iyo waxyaalaha ay leeyihiin iyo hadaladooda ee bal waxaan leenahay ciddii shakiba ka galo ama tuhmtaas oo kalea ama waxaasi iyada waxay noqonaya ruuxaasi murtad weeye waa gaal weeyo sababto bara-ada adag ee qur-aanka kuba soo degtay beeninteeda weeye qisad nasu samaqshariya idhahan aimadna ay kaba soo naqliyaan duruub aada u ad adagoo xagga marka la eego waciidka marka la eego sajrintii hadalkaas oo kale ila maalan lalaba yimaade layskaba sajrinayey bal dee cadaabna way muslimiintu waaguma sugnayd oo may muminiintu markay waxaasoo kale dhaceen nafahoodii ay khayr iyo uba maleeyaan oo kaleo marka la eego usluubkan ay kuba timee xagga waciidka iyo zajrintan iyo bal umuurahaas oo kalea xataa dunuubtii waaweyneyd ee kufriga ahayd waciidka intaa leegiyo umuurahaasi umay iman oo taasna ay tilmaamayso waa rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh manziladii sare iyo ciddii dee calaaqada walahayd waa qoyskiisiiyo tadhiirkoodii iyo umuurahaasoo bal taasi ay tilmaamayso iyaduna waa sidaasoo bal wax weyn baa kuwa sugan marka la eego aayaadkan iyo asaariibtii ay kuba yimaadeen iyo cibaaraadkaasba weeye bal xadiidku lakiin halkaasu inooguma dhamaaday baabu bara'ati xarami الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam min arribati rasuulka ilaahay xaramkiisa waa dadkii dee isaga un xidhiir laba lahaa waa aswaajtiisii waxa weeyaan iyaduna dee waxa weye umahaato awlaadkiisa iyo kuwaas bara'adooda ay beri ka ahaayeen riibo ilaahay baa xafiday kama ilaaliyo xataa culimadu waxaabay idhaahaan dee waa tan qur-aanka ay nooguma sugantahay suuraةu taxriim nebi nuux iyo nebi luud iyo inay dee dumarkoodii waa ka waa la halaagaynaa ilaahayna wuxuu yihi fakhaanatahuma way khiyaansadeene khiyaanadaasi khiyaano iimaan iyo xaggaas bay ahayde khiyaano zawjiyo nebi waxa weeyaan zawjadii asal ahaan waxaasi kama dhicin ba asal ahaanba weye iyaga khiyaanadaa ilaahay kuma sheegayna ay ku muteen in la halaagsamana waa xagga aynay diintii aanay islaamin diintii ay kuma waafa qoomkoodii ay waafaqsanaayeen din qoomkoodii ay waafaqsanaayeen kale dee laba halaagayay ee ma hayntan haddaba bal bara-adooda ay waxyaalaha kaba beryiin tuhm iyo shaki iyo waxyaalo bal arrin ba xadiis bay noo soo socdeen xdثnي زهير بن حرب قال xdثna عفان قال xdثna حماد بن سلمة قال أخبرna ثابت عن أنس oo عفان ba wuxuu ka warinaya حماd حatىa maanta hadaanu حماd iبن سلمة aan ohan حماd un yidhaah isaga kol aduu حماad iطلاaqaba oo حماad iبن سلمة unoo nin kale muu noqdeena أنa رaجuلا nin ba kaana ahaa يتahamu mid lagu tuhmo بأmi waلد رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم rasuulki ilaahay umuwaladadiisii waa maariya ibrahim dhashay kolley tuhumkuna wax kale mahayno dee shakigii de waa iskaba iman karaaye ninkani nin ay isku dee beled ahaayeen bu ahaa qibdi bu ahaa saa iyaduba qibdiyo u tahay de waa dhici kartaa kolkol inuu yimaado u ama dee laba hadlo oo kale markaasaa dadka qaar dee shaki baa meeshuu yimi tuhum baa yimi faqaala rasuulu llahi salى اllahu alayه wasalam licaliyin wuxuu ku yihi idhab fadrib cunuqahu dee markii tuhumkaasi yimi bal tag oo dilba faataahu caliyu cali baa u yimi o faida huwa waaba ninkii oo fii rakiyin ceel dhexdii kuma sugan yatabaradu isagoo isku qaboojinaya fiiha ceel buu ama raki waa birigii kayr almadwiya markaa waa isku qaboojinayo uu ku dhex maydhanayay faqaala lahu caliyun baa ku yihi ukhrij soo bax fanaawalahu yadahu gacantiisiibuu u dhiibay oo dee gacantiina waa guduhu kuma jiro faakhraja wuu soo saaray faida waaba huwa ninkani majbuubun inaan mudakar ba lahayn waxaaba lahayn go-an yahayba majbuub buu ahaaba laysa lahu dakarun fakafa caliyun canhu cali baa dee malaa dilkan laba dilay arrintan daraaddeedii laguma tuumayuubuu malaa tiu isagu u haystay bay ahayd u qaatayoo markaasuu kaba joogsaday uma ata nabiya salى اllahu عalيه wasalam faqaala wuxu uhi ya rasuula اllahi inahu lamajbuubun ma lahu dakr macnaa u tuhmadan iyo waxba waxba kama jiraanoo waa ruuxa majbuubkao wax dakaru leeyahy mama jirto xadiidkan kolley muslim baa la gooni noqday mana imaam axmed baa la wadaagsaday aimadan kale kutubta lixda al oo dhan mid soo saaray maba jirte muslimun baaba soo saaray xaggana kolley bacd alculamaa dee waxaa jirta shareecadeeni aan kuba ognahay ruuxa dee tuhmo la tuhmo un laguma dilo haddaanay bayina jirin iyo caddayd ama dee iqraarkii aanay jirin taas waa tii shareecadii rasuulka ilaahay inoo keenay eeu laba yimiyo dee si ay ahaydba taas oo imaka haddaan bayina jirin taas oo kale arrinkanna waa kan rasuulka ilaahay amray marka waxay culimmadu kuwa xambaarayaan uun arrinkani may ahayn uun tuhumkan uun waayo tuhumkani muu keeneen waxa weeye in mid keena ma ahayn uun haddaanay cadayni jirin dee dilkaa keene laakiin meesha nifaaq ayaa jiray iyo waxyaalo walow caleh hadda dee taa uu kuba xambaaru kaba joogsadayoo arrinkan lagu tuhmayna bal qatligiisun bay dhaqdhaqaajisay dariiq uba noqotay laakiin maahan zino dee zinadii kol haddaan cidi kuba caddaynayn taasi iyada dilmay keenteene waxaa la arkaa inuu wax kale iyo dariiq kale kuba mutay qatligiisa dee munaafiqnimo isagoo ahaa walow taasna ay jirto dee munaafiqiintii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh si laguma yaqaanay iyagana si aan dadku ugu sheekaysan dadkiisu ama asxaabtiisuu dila aanuba dili jirin bal waatay yidhaaheenoo dee calina markaa waa kan kaba joogsaday isagoo kolley calito ku tegay waxay ahayd qatligan laba faray inuu liajli zina ahayd dee zinana may dhaceen asal ahaanoo ruuxan kamabay dhacaynoo bal taasi bal waxa weeyaan ciddii rasuulka ilahi cala aqal ahayd ilaahay waxaan waa ka beri yeelay waa ka dhowray oo dee aswaajtiisa ay ka mid yihiin cayshana arrinteedaas dee cid kaleo dee waxyaalaha waa taa in soo marnay ilaah baa beri yeelay waa taa qur-aanka ilaa la aqriyayo ilaa qiyaami saaca laba aqriyayo arrintuna ay tahay uun ruuxii shakiba ka galo aan idhi waa ku gaaloobaya kitaabu sifaat lmunaafiqiin kolley kitaabku gaar haysu raacay caawa casharka halkamaan ku daynaa wallah subxana wa tacala ala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk